Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen in ka badan 2,225 arday oo ka aflaxday jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho isla markaana bartay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda, waalidiin, aqoon-yahano, culumadiin, dhalinyaro, ardayda qalinjebinaysa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Soomaaliya Dr. Xasan Siyaad ayaa ka warramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjebisay.
sharaf weyn iyo karaamo iyo qiimo iyo qadarin noo ah ee, guud ahaan jaamacadda soomaaliya iyo anigoo ku hadlaya afka xafiiska waxbarashada jaamacadda soomaaliya in aan u dabaaldegayno xafladda qalin bedelashada dafcada toddobiyo tobnaad ee jaamacadda soomaaliya oo ay ka qalin jebinayaan ee, dhammaan kuliyadaha kala duwan ee ay bixiso jaamacadda soomaaliya waxaan rabaa inaan idinla wadaago ee, warbixin ku saabsan ardayda maanta aan xafladooda joogno oo ka qalin bedelanaya jaamacadda soomaaliya guud ahaan waxa ay gaarayaan ardayda ka qalin jebinaysa waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda laba kun laba boqol labaatan iyo shan arday oo ka kala socda soddon iyo labo takhasus oo ka mida takhasusyada jaamacaddu ay bixiso sidoo kale waxaa maanta nala jooga shan iyo labaatan arday oo iyaguna ka qalin bedelanaya xarunta daraasaadka sare ee jaamacadda soomaaliya tiradaas aan sheegay waxay iskugu jiraan wiilal iyo gabdho hortiina fadhiya wiilashu waa kun iyo laba boqol iyo konton wiil halka gabdhuhu ay yihiin sagaal boqol toddobaatan iyo shan tirada gabdhuhu waxa ay celcelis ahaan noqonaysaa boqolkiiba afartan iyo afar taasoo muujinaysa inuu soo yaraanayo eh, farqiga u dhexeeya wiilasha waxbartay iyo gabdhaha waxbartay qaar ka mid ah marti sharafkii ka soo qayb galay xafladda qalinjebinta ayaa ardayda ugu hambeliyey guusha ay gaareen.
jebinaya oo afar sano ama shan sano wax soo bartay hooyadiisna ay ku soo korisay inay yaanyo iibiso ama caano ay bannaanka ku gado laamiga agtiisa wiilka ama gabadha saas ku soo qalin jebiyey in uu macnihii u mahad celiyo oo laga dalbado inuu waalidkiisa u mahad celiyo waa wax waa wax runtii een, ee, mudnaan leh waalidkaas wuxuu kaa rabaa in aad u abaalguddo wuxuu kaa rabaa inaad noqoto qofkii uu ku faani lahaa wuxuu kaa rabaa noloshiisa adag ee uu kugu koriyey inaad wax ka beddesho
maalin laydin weydiin doono goormaad qalin jebiseen aadna dhihi doonto 2023 waxaan ku faraxsanahay waana idinku boogaadinayaa in maantayto aan idin hor istaago ay ii tahay sharaf ii tahay ciso iyo karaamo dalkan ay u tahay jaamacaddana ay u tahay
dufcaddan waa dufcaddii toddobaad ee ka qalin jebisay jaamacadda Soomaaliya isla markaana ka baxday kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda.